xilli qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada jowbar ay ku jiraan biyaha fatahaadta webiga shabeelle haddana waxaa jiro qaar ka mid ah carruurta ku nool magaalada oo ciyaaro waadsada goobaha biyaha ay ku jiraan waxaa jiro cuduro ka dhasha biyaha webiga shabeelle sida uu sharaxayo shariif xuseen maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowbar ee caasimada maamulka hirshabeelle fatahadaas webiga shabeelle uu sameeyey cuduro badanaa ka dhalan karo sida shubanbiyuudkii wasaqyaalii iyo waxaa jiro meelo bulaacado badan oo magaalada oo kamid a inaa laga ilaaliyo ilmihii maadaama cuduro badan ay ka dhalaan oo haddana xilli roobeedkii oo gugi a lagu jiro meelaha qaarkood ilmaha ay iska ilaali karin iyo markasta ay iska aadayan marka waxaan kuwaasna waxaan kula taliyaa inaan laga ilaaliyo si fiican looga ilaaliyo caruurta u nugal in laga ilaaliyo saasaan aniga kula talin lahay sidoo kale doctor shariif ayaa bulshada ku nool magaalada ugu baaqay in ay carruurta ka ilaaliyaan goobaha wasaqaysan maadaama carruurta ay u nugul yihiin in ay haleelaan cudurada bulshada ku nool magaalada jowar in ay ka ilaaliyaan meelaha wasaqaysan sida fatahadaha iyo meelaha oo bulaacadaha in ilmaha laga ilaaliyo oo carruurta loo nugulaado si fiicana looga ilaaliyo marka ay dhacdo sidaan oo kale dhakhaatiirta ka howlgasha jowhar ayaa bulshada ugu baaqda in ay ilaaliyaan nadaafadooda